wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ah u furay shirka sanadlaha ah ee qiimeynta iyo dib u eegista caafimaadka dalka oo socon doona muddo saddex cisho ah munaasabadda waxaa kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xasan bulaale wasiirka wasaaradda caafimaadka hirshabelle saadaq maxamed xuseen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya guuleed cabdijaliil agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed maxamuud waaxeedyada wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiin ka socda wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka socda dowlad goboleedyada hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka bangiga adduunka iyo marti sharaf kale
sida kuwa matala world bank who unicef iyo g f f iyo dhammaan hay-adaha kale ee kasoo qayb galay madaxda private-ka ka socoto dhammaan waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib sharaf ayay noo tahay maanta inaan markii aan furayno reviewga ama dib ueegidii ugu horeysay ee sanadlaha ahayd ee sektorka caafimaadka arrintan oo xoojinayso ka go-naashaheenna dhammaan ay naga go-an tahay inaan xoojinno daryeelka caafimaadka sidoo kalena iftiiminayso mas-uuliyadda naga saaran inaan sare u qaadno adeega iyo sistemka caafimaadkaba dib u eegista adeega caafimaadka iyo sistemka caafimaadka waxa ay fursadno siinaysaa inaan qiimeyno performansiga caafimaadka iyo maaragtay waxqabadka intuu leegyahay inaan aqoonsano waxyaabihii guulaha aqoon aan gaarnay iyo sidoo kale inaan adress garayno challengeska na soo wajahay ama na soo wajahaya iyo si istraatiiji ah inaan u qorsheyno mustaqbalka waxa aan xooga aan saari doonaa lix area oo muhiim ah oo kala ah adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta caafimaadka shaqaalaha caafimaadka xogta caafimaadka iyo sidoo kale ka qaybgelinta privatka iyo maamulka sablyga qodobadaas oo mid walba ay muhiim u tahay in la helo adeeg caafimaad oo tayo sara leh ee loona simeeye kulankani sanadlaha ah waa kulankii ugu horeeyey oo noocan ah oo la qabto waxaana lagu lafaguri doonaa in howlaha caafimaadka ee ka socda dalka caqabadaha jira iyo sidii loo heli lahaa xal waara iyadoo laga sii fakarayo ajandayaasha caafimaadka ee dalkeena kaasi oo la jaan qaadayo qorshaha isbeddelka qaranka ee n t b si loo helo caafimaad dhamaystiran oo laga heli karo goob kasta